فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo hadahan oo kale aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo gelayso caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a darawal loo dilay shan kun oo shilin soomaali ah yaa dilay darawalka halkeena lagu dilay macluumaad ayaan idinkaga hayaa fagaare ku yaala degmada galhareeri ee gobolka galgaduud oo lagu dilay nin basaas u ahaa sirdoonka dowladda federaalka qaadiga xukunka riday ayaa codkiisa maqlaysaan ciidamada shabaabul mujaahidiin oo weeraro ka fuliyey gudaha janaale iyo duleedkeeda maxaa khasaaro ah oo ka dhashay weerarkaasi warbixin ayaan idinkaga hayaa xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka taasoo lagu soo xirayay fatrada saddexaad ee maxad u furan beesha geeladlana war baan idinkaga hayaa intuu socdo dhuuxa qodobadiisa waxaa ka mid a xiisad colaadeed oo u dhaxaysa qowmiyadaha tigreega iyo amxaarada uu laga soo sheegayo etoobiya taasoo cirka isku sii shareeraysa waxaan isdul istaagi doonnaa maxaa la isku haystaa haddii ay dagaalamaan labada qowmiyadood maxaa isbeddel ah oo ka dhici kara dalkaasi hadda halkee bay wax marayaan waxaan idiin soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee umuurtaasi dhowaan waxaa la shaaciyey istishaadka sheekh abuu muscab haddaba waraysi shiikha laga qaaday intii uu noolaa ayaan idinkugu tarjumnay luqadda soomaaliga wararkii ugu dambeeyey koronana waa ka qayb barnaamijka aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya waxaa igala qaybgelaya qaar ka mida wariyaasha idaacadda alfurqaan waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت meel kastoo aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayaan idiin leenahay akhyaarta ina maqashaay barnaamijka dhuuxa ayaan faahfaahin doonaa insha allah wixii warar soo kordha oo muhiim ahna muddada barnaamijka u socdo ayaan soo gudbin doonaa laakiin iminka warar dhacdooyinna soo gaaray ayaan wax ka sheegi doonaa saacadii lasoo dhaafay militariga xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay weerar kala duwan ka fuliyeen gudaha janaale iyo duleedkeeda kuwaas oo lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka weerarada waxa ay isugu jireen kuwa toos ah iyo qaraxyo xoogan waxaana ka dhashay waxyeelo kala duwan oo soo gaartay ciidamada dowladda federaalka warar lagu kalsoonaan karo waxa ay xaqiijinayaan in weeraradaasi lagu dilay shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda farmaajo halka lagu dhaawacay lix kale ciidamada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraradan kadib waxa ay dib ugu laabteen halkii ay ka duulan tageen iyagoo nabdoon بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت goordhow waxaad maqli doontaan darawal shan kun naftiisa u waayey laakiin marka fagaaro ku yaala degmada galhareeri ee gobolka galgaduud waxaa maanta galindi waxaa maanta ka dhacay xukun dil ah xukunkan ayaa lagu fuliyey oo naftiisa lagu dhaafiyey nin basaas u ahaa sirdoonka dowladda federaalka xasan daahir mire oo ah ninka xukunka lagu riday ayaa ahaa saddex iyo labaatan sano jir goobta xukunka uu ka dhacay waxaa ka hadlay mid ka mid a khudaadda xarakatu shabaabul mujaahidiin oo faahfaahiyey xukunka xasan daahir mire بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى أديها الله ردمه قلبت أي تاريخ أي تاريخ سوال إلى وطنك بشا شوال أما بشا تومناد آه، سنة كون أفر بغل أفرتن يكو وحرار كان أفرنا وجبنا إن لفلي حد من حدود الله تعالى وجود حكم شرعه وحان محكمة إسلامية أو ولاية الجلقيود وهرتواني ديسان حسن طاهر ميرا وصدح لونات سنة جرعة وحان الوسو إيديي إن أوتي حمر كدبنا أي حرين مرتدين تق كنا حرين قد كجرعه كنا جرين مدة سغال بلاد أه kadibna loo wareejiyey xarunta dhaqan celinta ay ku sheegaana looraxarasilintii uudun ku jiray muddo lix bilood ah kadibna xaruntaas waxaa ka soo dhaaway sarkaal ka tirsan b s t oo lagu magacaabo alibasto wuxuuna geeyey xarunta madaxtooyada wuxuuna u bandhigay wadashaqo isaguna wuu ka aqbalay wuxuuna kula heshiiyey inuu siin doono lacag dhan konton doolar haddii shaqadiisa u qabto si wanaagsan wuxuuna u soo diray muraayaadka islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo galgaduud in uu ka keeno macluumaadka mujaahidiinta sida meelaha iskugu yimaadeen iyo goobaha caamka ah intaa kadib wuxuu lacag ahaan u siiyey labaatan doolar iyo mar ah sideed doolar mar ah iyo mar afar doolar ah iyo mar kaloo afar doolar ah iyo mar laba doolar ah asigoo shaqadiisa ku soo jiro abaana lagu soo qabtay intaa lagu soo eedeeyey intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay daawadii eedeysanaha waxay jawaab ka dalabtay eedeysane xasan daahir muro wuxuuna ku jawaabay sidan waa sax oo waa jirtaa in la igu xiray xabsiga dadka jilacow sagaal biloodna aan ku jiray kadibna la ii wareejiyey xarunta dhaqan celinta ay ay ku sheegaan oo xorasiliinti waxaana ku jira lix bilood kadibna waxaa iga soo bixiyey eh, nin la yidhaahdo calibaasto oo ka tirsan saraakiisha murtadiinta b s t oo xaruntaas haystay wuxuuna i geeyey xarunta madaxtooyada wuxuuna isoo bandhigay shaqo waana ka aqbalay waxaana ku dhahay maxaa kaloo jira wuxuuna igu yidhi waxaa lagu siinayaa lacag konton doolar ah haddii shaqadaadii si wanaagsan u gudato waana sax in uu iisoo diray wilaayaadka shabeellada dhexe iyo galgaduud si aan ugu soo arooriyo macluumaadka mujaahidiinta sida meelaha ay iskugu yimaadeen iyo goobaha caamka ah macluumaadkooda inaa keeno intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay dacwada iyo jawaabtay uu ka bixiyo eedeysana xasan daahir mira oo ahayd qiraal una bandhigta sharciga islaam waxaa u caddaatay maxkamaddu in xasan daahir miro uu ku dhacay riddo waxayna maxkamadda ka soo saarta xukunka soo socda xukun xasan daahir miro waxay ku xukuntay maxkamadda diltooda shaa ah maadaama uu ku dhacay riddo xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday qiraal adilada loo cuskana waxaa ka mid ah nabiga qowlkiisa calayhi asalaatu wasalaam من بدل دينه فاقتلوه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد يقول النبي عليه صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه الطارق للجماعة متفق عليه in sha allahu tacaala intaas waxay ahaayeen xukunkii ay xukuntay maxkamadda islaamiga ee wilaayada gargaduuyeed in sha allahu tacaala haddeerna waan tanfiidka الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت hagaag marar badan waad maqasheen ciidamada dowladda federaalka oo si arxandara u dila dadka rayidka ah maanta darawal ayay u dileen shan kun oo shilin soomaali oo keliya askari ka mid ah ciidamada dowladda ayaa la sheegayaa in ex control afgooye uu ku dilay darawalka kadib markii uu dhex maray muran kadibna uu toogtay askariga darawalka u dhaafiyey naftiisa lacag dhan shan kun oo shilin soomaali ah ayaa goobta ka tegay iyadoo aysan jirin cid soo qabatay ama dabagashay dilal noocaan oo kale ah waa ay ka dhacaan muqdisho iyo duleedkeeda iyo meelaha ay joogaan askarta dowladda federaalka بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah tarjamada waraysi lala yeeshay sheekh abuu muscab intii uu noolaa xaflad lagu soo xiray fadrada saddexaad machad u furnaa beesha geeladle iyo wararkii ugu dambeeyey corona laakiin waxaasoo dhan waxaan ka hormarinaynaa xisad colaadeed oo u dhexaysa qowmiyadaha tigreega iyo amxaarada ayaa laga soo sheegayaa etoobiya taasoo cirka isku sii shariiraysa maalinba maalinta ka dambaysa haddaba waxa la isku haysto waxaa soo indheydhayey oo aan idinku duwayaa waryaheena cabdifataax filibiin maxamed daahir eh, waxaa aada cirka isugu shareertay xiisaddii maalmihii lasoo dhaafay ee ka dhexaysay qowmiyadaha amxaarada iyo tigreega oo iyagu isku haysta inay yihiin labada qowmiyadood ee ugu waaweyn etoobiya amaba milkiilayaasha waddankaas Eh, saad la socotaba xiisaddan ayaa waxay ka dhalatay amaba ay salka ku haysaa khilaafka ka dhexeeya tigreega iyo xukuumadda abiy axmed ee fadhigeedu yahay magaalada adis ababa markii abiy axmed uu samaystay muddo kororsiga waa tii ay tigreegu ku dhawaaqeen inay gebi ahaanba kasoo horjeedaan islamarkaana ay samaysanayaan amaba ay qabsanayaan doorasho ka dhacda deegaanadooda oo ay ku samaysanayaan madaxweyne iyaga u gaar ah Ee, durbadiiba markii ay bilaabeen qabanqaabada doorashadaas ayaa waxay isku dhaceen qowmiyadda kale ee amxaarada oo ay olog yihiin amaba ay daris yihiin waxaana la isku qabtay dhulka oo waxaa jira laba degmo oo ay kala sheeganayaan amxaarada iyo tigreega degmooyinkaasi waxaa horey u lahaa amxaarada iyo canfarta laakiin tigreega ayaa muddadii ay dalka xukumayeen waxay kula wareegeen xoog iyo xeelad intaba oo tusaale ahaan amxaaradu waxaa looga qaatay xeelad sida in dadkoodii laga raray meesha oo dib u dejin loogu sameeyey meelo kale halka ee canfarta oo kale si xoog ah looga qaatay inkastoo markii dambe kolkii ay dagaalameen ay tigreegu siiyeen qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed gaar ahaan soomaali galbeed marka ee amxaarada ayaa hadda waxay ku doodayaan in dhulkii horey looga qaatay ay iyagu leeyihiin islamarkaana tigreegu aanay doorasho ku qabsan karin halka tigreegu ay ku adkaysanayaan inay dhulka iyagu leeyihiin doorashona ay weliba si xooga ugu qabsanayaan warbaahinta itoobiya iyo dad kale oo xog ogaal ah oo soomaaliyeed waxay dhulkaasi la isku haysto ku qiimeeyeen laba boqol oo kilomitir oo isku weer ah waana degmooyinka kale ah raaya iyo waqeeta ee wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in labada qowmiyadood ay haatan wadaan hub urursi xuduudda ay wadaagaan waxay qolo walbaahi soo tubtay ciidamo iyo hub aad u tira badan ee siyaasiyiintu waxay sheegayaan in si ahaan colaadan uu gadaal ka soo horinayo ra-iisul wasaaraha etoobiya oo isagu caro aad u badan u qaba qowmiyadda tigreega isagu dabcan wuxuu iska dhowrayaa inuu dagaal toos ah la galo tigreega maadaama uu mar kale rajo ka leeyahay siyaasadda mustaqbalka ee etoobiya saa darteed ayuu marka door bidayaa inuu amxaarada u adeegsado ee marka la eego meesha ay haatan wax marayaan saacad iyo daqiiqad kasta ayaa la fili karayaa dagaal dhex mara labada geesood waxaana saacadihii lasoo dhaafay si aada uga qayladhaamisay hay-adda lagu magacaabo international crisis group waxay sheegtay in mar walba uu dagaal dhici karayo kumanaan itoobiyaan ahna ay durbadiiba ka barakaceen meelaha la isku haysto iyadoo baaq u dirtay dowladaha reer galbeedka si ay usoo farageliyaan arrinta haddii ay dagaalamaan labada qowmiyadood ee amxaarada iyo tigreega waxay ka dhigan tahay itoobiya oo burburtay awood ahaan marka la qiimeeyo labada qowmiyadood ciidan ahaan waxaa badan amxaarada laakiin tigreega iyaguna waxay haystaan hub aad u badan oo ka saddex jibbaaran kan amxaarada waxaana arrintaasi u saamaxay ra-iisul wasaarahoodii galbaday ee miles zanawi waxaa kaloo u suurageliyey eritariya oo ay xuduud wadaagaan oo markii etoobiya iyo eritariya uu dagaalku ka dhexeeyey gobolkooda iyo caasimadooda maqale ayaa waxay ahaayeen goobaha looga duulo waddankaas marka ee waxaa sidaa ugu gacan galay inta badan hubkii etoobiya abiy axmedna waa uu awoodi waayey inuu ka soo qaado marka ee xaaladda etoobiya way cakiran tahay abi axmed qudhiis wuxuu ku hanjabay inuu tallaabo adag ka qaadayo ciddii isku dayda inay qabato doorasho etoobiya oo markii hore ahaa qowmiyado si xooga la isugu keenay ayaa hadda u muuqanaya kuwo kala daadanaya ee qowmiyadda sidaamo oo kale waxay ku dhawaaqday dowlad u gaar ah kuwo kale sidaabay dalbanayaan ormada dhankooda waxay hadda wadaan abaabul oo waxay aad ugu kacsan yihiin abiy axmed oo aad ugu dhowaaday amxaarada oo uu dabcan xifaaltan kala dhexeeyo oromada dhanka dibaddana waataad la socoto inay meeshii ugu darnayd gaartay xiisadda u dhexaysa masar iyo etoobiya ee ku aadan webiga niil ee ugu dambayntii markaa haddaan soo ururiyo siyaasiyiinta wax ka qoray xaaladda etoobiya iyo wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in etoobiya ay u muuqanayso mid sii burburaysa laakiin waxaa la yaab leh in iyada oo xaalkeedu uu saa u liito ay dullaysanayso soomaalida بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت
dhowaan sidaad og tihiin alqaacida waxa ay xaqiijisay istishaadka sheekh abu muscab sheekh abu muscab ayaa laga qaaday waraysi intii uu noolaa waxaana waraysigan qaaday majalada caanka ah ee inspire oo ay soo saaraan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab sheikha waraysiga waxa uu kaga jawaabayay su-aalo dhowr ah oo ku aadan taariikh nololeedkiisa jihaadka waayihii uu usoo joogay isagoo sidoo kale waraysiga ku diraya fariimo muhiim ah oo ku socda mujaahidiinta muslimiinta iyo xitaa reer galbeedka tarjamada waraysiga ayaa idinku soo maqan يا مغرب الإسلام أبشر إننا أهل العقيدة عصبة الأنصار أحفاد عقبة والعبادلة الذين تسارعوا في نصرة الأحرار
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين intaasi kadib waxaa farxad gelinaya majalada insbayr inuu marti u yahay amiirka alqaacida ee maqribul islaam sheikha aan jecelnahay sheekh abi muscab cabdilwaduud anigoo ku hadlaya magaca dhammaan xubnaha majalada insbayr waxaan soo dhoweynaynaa sheikheena sharafta badan waxaana uga mahadcelinaynaa inuu nagu sharfay oo naga aqbalay inaan waraysigan la yeelano ugu horreyn sheikhana waxaan u baahannahay inaad iskeen barto waxna nooga sheegto masiiradiina jihaadka الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد ugu horayn waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha ka shaqeeya majaladaan jecelnahay ee insbayr salaan udgoon ayaan u diraynaa ragga ka howlgala waxaan ugu mahadcelinaynaa dadaalada wanaagsan ee ay ku bixinayaan majaalka dacwada iyo sida ay u fahansiinayaan caamada muslimiinta iyo mujaahidiintaba waxay ku jirto dantooda adduun iyo mid aakhiraba iyo sidoo kale boorinta ay dadka ku boorinayaan jihaadka waxaan ugu hambalyaynaynaa hamigooda sareeya iyo sida ay u danaynayaan axwaasha mujaahidiinta meel kastoo ay joogaanba alle ha barakeeyo nashaadkiina hana idinka abaalmariyo jihaadka iyo mujaahidiinta qofka idinla hadlaya waa addoonka faqiirka ah ee rajaynaya cafiska rabbigiisa cabdilmaalik darabdaal bin raabix bin alwinaas waxaan ku dhashay labaatankii abril sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii waafaqsanna saddex iyo tobankii safar sanadka kun saddex boqol iyo sagaashanka hijrida tuulo lagu magacaabo zayaan oo hoosta yimaada degmada miftaax ee gobolka albulayda ee galbeedka waddanka algeeriya waxaan kusoo dhex barbaaray qoys xaaladiisu iska dhexdhexaad tahay oo ka kooban lix wiil oo aniga aan toddoba ku ahay iyo saddex gabdhood waxaana qoyskan uu ahaa mid muxaafid ah oo diinta islaamka ku dhegan sida ay yihiinba inta badan qoysaska muslimiinta algeeriya waxaan qoyskayga ka dhexlay laga soo bilaabo yaraanteeda jacaylka diinta iyo iltisaamka waxaana inta badan laasimi jiray masjidka ku yaalay tuuladeena kadibna waxaan usoo wareegay masjidka magaalada miftaax intii aan ku guda jiray waxbarashadeeda dhexe iyo midda sare waxaan ku biiray madarasada hoose ee tuuladeena waxaan waxbarashada maraaxisha dhexe iyo sare ku qaatay madaarista magaalada miftaax sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkiina waxaan shahaadada bajilarka ka helay qaybta xisaabaadka markaas kadibna waxaan ku biiray kuliyadda tiknolojiyada ee jaamacadda albulayda waxaana dhiganayay ilaa sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii dhib uma arko inaan walaalaha la wadaago qisadan xiisaha badan ee igu dhacday anigoo wiil dhalinyaro ah masjidka ku yaala tuuladeena waxaa inta badan haysatay mushkilad dhanka mikrofanka loogu talagalay adinka xilliyadaasna mikrofanada aad loogama heli jirin suuqyada waxyaabaha uu alle igu nimciyey waxaa ka mid ahaa in yaraanteeda baan aad u jeclaa fanniga korontada iyo elektroniga waxaan masjidka u sameeyey mikrofon gaar ah oo wanaagsan anigoo adeegsanaya samaacad iyo qalabyo kaleoo aad u yar alle ayaa yasiray samayntiisa waxaana markiiba lagu adimay salaada duhur qofna kuma baraarugin in mikrofanka lagu adimay uu yahay mid aan anigu sameeyey oo liita dadka dhanna waxay u malaynayeen in guddiga masjidka uu mikrofon soo iibiyey alle ayay uga mahad celiyeen maalinkii oo dhanna arrinkaas unbay ka sheekaysanayeen markii mashaa'ikhda masjidka ay ogaadeen inaan aniga sameeyeyna iguma qaylin wixii maalinkaas ka dambeeyeyna waxaan noqday mid ay ixtiraamaan oo ay jecel yihiin kadibna waxaanba noqday qofka mas-uulka ka ah dayactirka iyo kawarqabka masjidka alle ayaa horaan iyo haddaba ku mahadsan inuu nagu hanuuniyey waddada toosnaanta iyo hanuunka nagana leexiyey waddada baadida iyo fasahaadka laga soo bilaabo yaraanteena intii aan ku guda jiray waxbarashada heerka dugsiga sare waxaan bilaabay inaan kor kala socdo guud ahaan akhbaaraadka muslimiinta gaar ahaan jihaadka afghanistan waxaa intaas sii raacay kacdoonkii dhagaxaanta iyo soo shacabixista marxalad cusub oo la isaga difaacayo sahaayinnada gumaystayaasha ah waxaana naftu xilligaas ay aad ula gubanaysay una xiisaynaysay ka warqabka wararka mujaahidiinta waxaa intaas xigay marxaladdii bisaylka iyo fahmidda loolanka caalamiga ah iyo sida ay gaaladu isugu habarwacdeen waddamada muslimiinta waxaana intaas sidoo kale raacay dagaalkii ciraaq lagu qaaday horraantii sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii waxaa intaas daba raacay dhacdooyinkii jabhaddii islaamiga ee badbaadada iyo afgembigii militari ee januari sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii kaas oo ay horboodayeen jenaraalo ka mid a faransiiska oo taageero ka helaya kuwii farankafuuniyiinta ee gacanta ku hayay hoggaanka dalka innagu ka dhallinyaro ahaan nafteena waxay la murugoonaysay xaalad ay ummaddeena maraysay gaar ahaan wixii ku dhacay wiilasha algeria oo laga buuxiyey xabsiyada mana jirin dembi ay galeen marka laga reebo inay dhaheen alla ayaa rabbigeena ah sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ee waafaqsanayd kun afar boqol toban iyo labada hijriyada waxaa qarxday dhimbishii ugu horreysay ee jihaadka algeria waxaana la aas-aasay unugyo jihaadi ah waxaana alle waafajiyey inaan xiriir la sameeyo sheekh siciid makhluufi alleha u naxariistee oo ka mid ahaa hogaamiyaasha caanka ahaa ee jihaadka algeria iyo amiirkii xarakada dowladda islaamiga ee xilligaas wuxuuna ka shaqayn jiray meel u dhow magaalada miftaax oo kaabiga ku haysa magaalada caasimadda ee aljazaa'ir anigoo ku sugan magaalada ayaan in muddo ah la shaqaynayey waxaana ugu dambayn dhammaadkii sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexda soo haleelay miidaanka jihaadka maadaama aan cilmi u lahaa oo aan horeyna uga soo shaqeeyey elektroniga waxna aan ka aqaanay maadooyinka kiimikada iyo makaanikada waxaa howl la iiga dhigay samaynta qaraxyada iyo inaan ka shaqeeyo majaalka qarxinta noocyadiisa kala duwan sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii waxaa mas-uul la iiga dhigay warashaadka tasniica militariga ee guutada alahwaal oo ka howlgeli jirtay mantiqada labaad ee bariga caasimadda intaas kadibna waxaa muddo yar la iga dhigay jenaraalka guud ee katiibada alqudus waxaana wixii markaas ka dambeeyey ku mashquulay samaynta qaraxyada iyo waxbarashada caskariga ah sanadkii labada kun iyo kowda waxaa la iiga wacay xarunta jamaacada assalafiya lidacwati waljihaad waxaana la iga dhigay xubin ka mid a golaha jamaacada ee mantiqada labaad markii uu xilka hogaaminta jamaacada iska casilay abi xamza xasaan xataab sanadkii labada kun iyo saddexda waxaa amiirka jamaacada laga dhigay sheekh abi ibraahim mustafa nabiil saxraawi waxaanay ku beegneyd siddeed iyo tobankii jamaadul aakhir sanadkii kun afar boqol labaatan iyo afarta hijiriyada aniguna waxaan madax ka noqday golaha guud ee jamaacada sanadkii labada kun iyo afarta ayaa sheekh abi ibraahim wuxuu howl iiga diray bariga algeria aniga oo hogaaminayay wafdi ballaaran waxaana bishii juun ee sanadkaas annagoo ku jirna hawshana loo diray yimid khabar sheegaya istishaadka sheekh abi ibraahim mustafa alleha u naxariistee kadib hal sano uu amiir ahaa ka hor inta uusan shahiidinna aniga ayuu igala dardaarmay hogaaminta jamaacada wallaahu almustacaan sanadkii labada kun iyo shantii waxaan bilownay kulamo iyo tashiyo aan la samaynayno golaha shuurada ee jamaacada si aan ugu biirno jamaacada qaacidatuljihaad inagoo xiriir ahaan u marayna amiirkii istishaadiyiinta sheekh abi muscab azarqaawi raximahullah alle ayaa fududeeyey waxaana si toosa ugu biirnay alqaacida dhammaadkii sanadkii labada kun iyo lixda markii aan ku biirnay alqaacida kadib wuxuu sheekh usaama binlaadin nagala tashtay inaan bedelno magaca jamaacada ee ahaa aljamaacatu asalafiya lildacwati waalqitaal una bedelno magaca tandiim qaacidatuljihaad fii bilaadi almaqrib alislaami waxaana arrinkan uu suuro galay maalin arbaca ah oo ay ku astaysneed shanta muxaram sanadka kun afar boqol labaatan iyo sideedda hijiriyada oo waafaqsanayd labaatan iyo afarta januari sanadka labada kun iyo toddobada wuxuu sidoo kale shiikhu noo soo bandhigay in amiir cusub uu yeesho faraca cusub ee maqribulislaam waxaan u caddaynay in tallaabadaas uusan wax culaysa ka dareemin oo uu sida uu rabo yeelo iska badaaye annagaa ka codsannay oo welibana ku celcelinay inuu qaado tallaabo kasta oo u cuntunta alqaacida inaguna waxaan u ballanqaadnay inuusan naga helayn waxaan ka ahayn samic iyo taaco waxaan filaynay oo aan sugaynay in amiirna looga dhigo hogaamiyaha murabbiga ah ee sheekh abileyd alliibi allaha u naxariistee laga soo bilaabo wakhtigaas ilaa iyo hadda wuxuu walaalkiina ku ibtilaysan yahay mas-uuliyaddan waxaan alle weydiisanaynaa inuu noo dhaafo gaabiskeenna iyo dhacdhaceenna waxaan sidoo kale weydiisanaynaa inuu naga aqbalo acmaasheenna na waafajiyana inaan ku helno shahaado waddadiisa innagoona la fidnayn oo waxna bedelin aamiin waxaan doonaynaa inaad nooga sheekaysaan xaaladda jihaadka iyo mujaahidiinta ku sugan thaqriga maqribul islaam jihaadka ka socda maqrib alislaam alle mahadiisa weli kama zuulin inuu wanaagsan yahay inkastoo qaramada midoobay oo ay taageerayaan xukuumadaha murtadiinta ay ku wada kulmeen mujaahidiinta in ka badan laba caqdi ama labaatan sano ayayna mujaahidiintu dagaal adag kaga jiraan haddana fadliga allah waa كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار haa dagaalka annaga iyo cadowgeena noo dhexeeya waa mid wareega maalmuhuna waa kuwo isbedbedela mar innaga ayaa ka sara marayna iyaguna mar bay nagu guddoomaan inaguna waxaan yaqiin aan shaki ku jirin u haynaa in ciribtooda dambe ay zuuli doonto alla sarreeye wuxuu kitaabkiisa casiiska ah ku leeyahay وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار fadliga allaah waxaan aragnaa tirada mujaahidiinta maqribul islaam oo sii kordhaysa iyo dacwada oo halkaasi ku fidaysa marka maxay tahay sababta keentay arrimahaas haa marka aan ka reebo saaxada aljeeriya oo ay ragaadiyeen dagaallo daba dheeraaday iyadoo taageerayaasha gudaha iyo dibadduba ay yihiin kuwo yar mararka qaarna la dhihi karaba ma jiraan taas oo u keentay futuur ama daal saaxaadka kale gaar ahaan tuunis liibiya saaxilka iyo saxraha guud ahaantooda waxay ku jiraan dib u soo kicid jihaadi oo aan horay loo arag waxaana aaminsannahay in arrinkaas uu yahay lutfiga allah iyo ilaalinta uu ilaalinayo jihaadka barakaysan waa dib u soo kicid argagax gelisay reer galbeedka islamarkaana isku dhex yaacisay heer ay ku qasbanaadeen in dagaalka ay soo galaan iyagoo neceb waa tan dowladda faransiiska oo dhex dabaalanaysa dagaalka ka socda dowladaha saaxilka iyo saxraha maraykankuna wuxuu isagoo adeegsanaya wadiiqadiisa gaarka ah ka qayb qaadanaya dagaalka ka socda liibiya iyo tuunis tani waxay caddayn u tahay in maamulada camiilada ee mujaahidiinta la dagaalamay iyagoo wakiilka reer galbeedka ay ka caajiseen inay soo hooyaan guushii ay madaxdooda u ballanqaadeen marka aan u imaano warkooda ku aadan ka takhlusidda argagixisada iyagoo wax ku dhisanaya awooddooda military taasi waa sheegasho aan caddayn loo hayn taariikhda kacdoonka aljeeriya ayaana ka markhaati kacaya in maalinkii dowladda faransiiska isaga bixaysay aljeeriya ay awooddeeda maraysay halka ugu sarraysa waxaana dhowr jeer ay ku labalaabmaysay awoodda kacdoon wadayaasha iyadoo sidaas ahayd ayay haddana ka baxday dalka iyadoo jabsan oo hoogtay sidaas darteed ma ahan awoodda maadiga caamilka keliya ee xadidaya guusha ama jabka inkastoo aan ku tirinayno in guusha ugu sarraysa ay tahay in lagu sugnaado ahdaafta iyo mabaadi'da islamarkaana la bedelin gorgortanna laga gelin waxaana alla weydiisanaynaa inuu nagu sugo diintiisa ilaa aan kala kulanno horraantii sagaashamaadkii waxay islaamiyiintu qarka u saarnaayeen inay la wareegaan xukunka aljeeriya haddii uusan dhici lahayn afgembigii ay dowladda talada haysay ku samaysay tawajuha shacabka ee ku jeeday dhanka islaamka isla arrintaas mar kale waxay ka dhacday masar kadibna kacdoonnadii guuga carbeed marka ma jirtaa fariin aad u diraysaan shucuubta muslimka ah kadib dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu nidaamka dawliga ah aasaasay tirar aan la oggolayn in cidina ay ka gudubto diin weliba iyo jinsiyad kastoo uu haysto xitaa qof kasta oo damca inuu wax ka bedelo ama dhinaca maro mid ka mida tiirarka nidaamka dawliga ah cagta ayaa la mariyaa iska badaaya waxaa xitaa la diiday in laga hor yimaado admaacda kuwa hogaamiya caalamka ha ahaado fardi koox ama dowlad taariikhda xaadirka ah ayaana in badan ka markhaati kacaysa arrinkan waa kan sirdoonka maraykanka oo qiranaya inuu ka qayb galay in ka badan saddex boqol oo afgembi oo inta ugu badan ka dhacay qaaradda afrika hadduuba kan yahay mowqifka beesha caalamka ay ka qabto dowlado aan islaam ahayn maxay kula tahay inay ka yeelayaan jamaacaad hadafkooda guud yahay inay taagaan dowlad islaami ah haba u maraan xitaa waddooyinka dimuqraadiyadda waa wixii ka dhacay aljeeriya iyo masar waxaana waajib ah in muslimiinta labadaas tajribo kuwana qaataan waxay labadaas tajribo waano iyo darsiba u ahaayeen qof kasta oo leh qalbi maqal haddana xaadir ah waxaa si cad oo shaki la-aanah u sugan in dowladaha gaalada aysan marnaba ogolaanayn in la taago dowlad islaami ah oo dastuurkeedu yahay qur-aanka haba ahaato mid ku kooban mandiqad cayiman iska badaaya inay ogolaadaan khilaafo islaami ah oo kulminaysa awoodaha muslimiinta ee kala tagsan ummadda waxaa waajib ku ahaa inay fahanto xaqiiqda laga soo bilaabo tajribadii koowaad ee aljeeriya mana ahayn in dadaalkeeda khasaariso wakhtigana isaga dayacdo dhalanteed labadaas tajribo ee hore iyo kuwo kale oo aan soo sheeginba waxaa noogu sugan waano ummadda waxay ahayd inay fahanto oo yaqiinsato in dowladda islaamka lagu istaajin karin wasiilooyinka ay gaaladu doorteen sida doorashooyinka banaanbaxyada iyo raashinka soomidda balse waxaa dowladda islaamka lagu taagaa keliya waddada hijrada jihaadka iyo nafornimada imaamu maalik bin anas raximahullah wuxuu yidhi ummaddan ma hagaagayso ilaa ay u laabato wixii markii hore ay ku hagaagsanayd xitaa kacdoonnada carbeed oo ah usluub u dhexeeya doorashooyinka iyo jihaadka waxaa caddaatay inay awoodin in islaamka ay u soo celiso sharaftiisa ama ay qur-aanka usoo celiso dowladnimadiisa waxaa ummadda waajib ku ah kadib tijaabooyinkaas qaraar ee lasoo wada maray inaysan ku raali noqon waxaan ka ahayn dacwo iyo jihaad wada socda waxaana loo baahan yahay inay kacaan si la isaga difaaco weerarka ay soo qaadeen golaha caalamka ee daalimiinta ah waxaa sidoo kale ummadda laga rabaa inaysan la jaanqaadin oo aysan ku dhex shaqayn nidaamyada ay iyagu dejiyeen waana inaan ka joogsannaa inaan dhex dabaalanno oo aan ka qayb qaadanno lucbadooda dimuqraadiyadda diinteennu waa dhab ee ma ahan dheeldheel rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam uu inoo digay wuxuunana yidhi mu'minka hal good laba jeer lagama wada qaniino maxay tahay aragtida guud ee ay muslimiintu ka qabaan alqaacidada maqribul islaam gaar ahaan aljeeriya marka loo barbardhigo tajribadii foolxumada badneed ee aljeeriya la nooleed qarnigii hore ee sagaashameeyada markaas oo ay jamaacaadkii halkaas joogay ay gaalaysiiyeen muslimiinta bannaysteenna dhiigooda maxayna tahay dadaalada iyo natiijooyinkii ay xaqiijisay alqaacidada maqribul islaam si loo yareeyaro dulficilka ay sababeen jamaacaadkaas si guud muslimiinta halkan joogta waxay og yihiin in ficiladaas foosha xun ee lagu sameeyey magaca jihaadka ay sababeen laba qolo oo kale ah mukhaabaraadka aljeeriya iyo jamaacadii islaamiga ee hubaysnayd kadib markii ay inxiraaftay ama waddada saxda ay ka leexatay sidaas darteed jamaacatu salafiya lildacwati waalqitaal ee markii dambena noqotay qaacidatuljihaad fii maqrib alislaam waxay beri ka tahay dhammaan ficiladaas foosha xun inkastoo iclaamka taaquudka uu caado ka dhigtay in mujaahidiinta uu sumcad xumeeyo dadkana ka fogeeyo haddana sumcadda mujaahidiinta ma aysan xumaan jamaacadanna looma aas-aasinba waxaan ka ahayn inay la dagaalanto dhammaan noocyada kala duwan ee baadinimada ayna sii wado jihaadka waddada allah iyadoo ku sugan nahjiga salafkeena saalixa ahaa alleha ka wada raalli noqdee wixii dhacay wakhtigaas marka si xaqiiqa loo hadlo waxay ahaayeen kuwo xanuun badan oo adag raadadka ay ku reebtay darteed nufuusta dadkii waxyeelada ay kasoo gaartay falalkii dawaaqiidda ama qulaadii munxarifiinta ahaa ee ka haray jamaacadii islaamiga ee hubaysnayd haddana iyadoo ay sidaas tahay waxay dhanka kale ahayd tajrubo uu alle ku anfacay mujaahidiinta waxayna ka saaciday inay si guula oo aan lahayn khasaare la sheegi karo kaga gudbaan markaas kadib dhacdooyin halis badnaa oo adkaa cudurrada inta badan ku dhaca saaxaadka jihaadka waa quluwi keenaya takfiirin xaqdaro ah ama irjaa iyo tamyiic keenaya in laga tanaasulo diinta iyo qadiyadda ummadda ama sidoo kale muran iyo khilaaf sababa dagaal daakhili ah intaas oo dhanna alle wuu ka ilaaliyey maqribteena islaamka ah waxaana fadliga arrinkaas uu u laabanayaa marka hore allah intaas kadibna waxaa ku mahadsan mujaahidiinta oo sugay inay gaareen wacyi sarreeya alle ayaa mahad iyo galladba iska leh بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaaray munaasabad ayaa loo qabtay fadrada saddexaad maxadka imaamu maalik ee u furan beesha geelad leh taas oo ka dhacday wilaayada islaamiga ah jubbooyinka maxamed cali xaflad aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen culimo waalidiin iyo marti sharaf kale oo lagu soo xirayay fatrada saddexaad ee maxadka imaamu maalig ee beesha geeladle ayaa ka dhacday xarunta maxadka ee degmada saako ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka goobta ay munaasabaddu ka dhacaysay ayaa aad loo diyaariyey iyadoona ay kasoo qaybgalayaashu aad u dhagaysanayeen kelimaadka iyo sida quruxda badan ay ardaydu u soo bandhigeen wixii ay barteen intii ay macadka dhiganayeen waalidiinta ka soo qayb galay munaasabadan ayaa iyaguna aad ula dhacay sida cajiibka ah ee ay carruurtooda wax u barteen ugu horreyn waxaa xafladda lagu daafuray aayado qur-aanka kariimka ah
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون sheekh cumar xayaa kallah oo ka mid ahaa culimmadii ka hadlay munaasabadda ayaa soo jeediyey kelimad muhiim ah oo dhinacyo badan taabanaysa waa idiin hambalyaynaynaa laga soo bilaabo ugaaska guud ee beesha nuqabadii la shaqaynaysay ee howlgalka la gashay walaalihii kaleete anba ganacsato ahayd anba akhyaar ahayd anba ducaad ahayd ee faamilka ka soo jeeday ee hawshan suurtogeliyey hambalya ayaan leenahay walaala hadda waxaan weydiinayay maxadka imaamu maalik aan hadda dhex fadhino meeqo maxad oo kale ayaa ka horreysay beeshu leedahay ma aqaano in lagu yidhi afar bay ahaayeen iyo shan bay ahaayeen taqriiban intaasoo maxadoo reer ku leedahay ayaa soo baxay intaasina maasha allah meel fiican bay mareen waxaan leenahay hambalyo caruurtiinni maanta meel kasta oo jihaadku yaallo ayaa iyaga oo dooranaya oo cid qasabtay aynan jirin oo raalli ku abilmi ah ayay joogaan shareecadii bay ku dhex jiraan macaahiddii shareecada macaahidii kale ee maktabu tarbiya wahy bay ku dhex jiraan acmaashii guud bay ku dhex jiraan intaa haddaan kaga baxno hambalyada qoyska aan u hambalyeynayno waxaan leenahay walaalayaal nicamka ilaahay ina siiyey waxaa ka mid a nicmada iimaanka iyo islaamnimada iyo jihaadka iyo hijrada iyo qurbada iyo xisbada iyo wilaayaadka markii laga yimaado nicmadan hadda aan dhex fadhina ayaa nicamta waaweyn ka mid ah culimmadu waxay yidhahdeen kullu maa kaana lilahi qaama watasal wa kullu maa ligayri illahi inqadaca wanfasal shaygu ilaahay darti markuu yahay wuu xidhiidhaa wuuna istaagaa shaygu markuuna dar aan la ahayna wuuna kala go'a wuuna baaba'aa shaygani hadduusan dar ilaahay u kumnayn ugaaska cidi ma yeesheen qabuulkankaad intan leeg xageebu ka yimid waxaana ilaahay darti ku bilowday shayguna markuu dar ilaahay ku bilaabo uu ka baraka badan yahay shaygan dar ilaahay ka ahay hadday kaa tahay ha lagaa sheego ha lagugu arko ha lagugu ammaano hadday tahay qadiyadu iyo shaygan mehe ilaahay darti markay kala noqoto way kala baraka badantay ikhwaani waxaan leeyahay beesha waxaan leeyahay hambali dhoolla caddayn baa idiin bannaan maanta oo qosol baa idiin bannaan oo farxad baa idiin bannaan macallimiinta meesha wax ka dhigaysa waxaan leenahay jazaakum allahu khayr wax badan baad soo qabateen mas-uuliyiinta macadkan keliya oday dhaqameedada horeysaan ugu soo sheegay wax badan baa idiin qabsoomay qabaa'ilka ee weli macaahid furanin dadkiina macaahidda intay furteen ku ceceshanayow fariin cad u dira naqiibka beesha geelad la naqiib jilay oo ka hadlay munaasabadda ayaa ka warbixiyey farqiga u dhexeeya maalintii maxadka la furayey iyo hadda oo lasoo gebagabeynayo fatradii saddexaad maantaas ilaahay alinkookum hadda lamaad muslimiinta inta inisakoyta culammada walaayada wahid dhaqameedka dhalinyarada waalidiinta ciyaalka ama xanaqaanayaan jazaakum allah khayr xafladan uga baay xafladan waa xaflad qiimo badan ciyaalka beesha geeladle imaam maalig waa fatradii saddexaad waa fasaxiisha waa alxamdulilah marmay roognay maalintii koowaado macadkala furayaa roogni alxamdulilah ilahay kama daan ilahiyana sii taas ilahiyana gorisi ilahiyana waafaji alxamdulilah taas ilahiyan kama daan ilahiyana sii ilahiy may kutuwaan ini haddana may garab gal walaa dhamaan haddan sanibada wanaaga ilahiyna garab gal haddan ilahay nugula dhamaayo ilahay kutuwaan may jeelnaaha alxamdulilah kolay kolay arawahan may waaha ciyaalka xaaladii iyo jawi iyo rogaan kolay madiirkii dadka soo warbiyey alxamdulilah laakiin sunuma la sheegaanaya inay wanaagsan yihiin macalimiinta khayr allah si eeda aan dadaaleen juhdi badan abiya kolay juhdoona baa la bandhigi doona bandhasho baa la arki doona len waliyoo sheegeen banaanka baa kuci doona marka waalidiinta ama geeladleega maalkaas dhiibideen yoona kolay khayr allah sii sadaqa jaari dhiibideen wanaaga dhiibideen may la dardaarmaan haddana kolay han hoob dhamada haddana waa sida sheekaan u sheegay geeladle haddii la qiibi boolkii haleynka badeerin waa dad reer baadiya alxamdulilah nuurka hadinti alwal arwaha maylana ummado kale ayaana deegaanka roogda inay lakadaydo waajibaana fuulo waajibka ununa fuul unu gudub alaamay waa aha walaa sugaaban waqti walgaaban waqti gaaban arugna ardayda oo soo bandhigay bandhigyo cajiib ah ayaa waxaa ka mid ahaa khudbad ku bixaysay luuqadda carabiga الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوة الأعزاء مع إشراق فجر يوم جديد نلتقي لقاء الأحبة على جناحي شوق ومحبة اللهم يا مجيب الدعوات ندعوك أن تفتح لنا أبواب الأمل وأن تحببنا في العمل وأن تجعل النجاح حليفنا والخير طريقنا بعد الحمدلة والبسملة أقدم شكرا جزيلا لوالدينا ولأساتذتنا أنا من طلاب معهد إمام مالك لقبيلة جير دلال الإسلامية خلوني أعطيكم نبذة عن المعهد هذا المعهد افتتح في العاشرة من ربيع الثاني عام 1440 يدرس فيه طلاب لا تقل عددهم عن ثمانين طالبا أمضوا فيه ثلاث فترات علمية جيدة درسوا فيها مواد مختلفة وبعد طول صبر وجهد وعناء تمكن بفضل الله وتوفيقه أن تنتهي الفترة الثالثة وتخرج الطلاب حاصلين على أعلى درجات التميز في الامتحان متفوقين في شتى المواد العلمية المدروسة حافظين للكتاب والسنة حافظين للكتاب والسنة النبي الأكرم محمد صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار وذكره الذاكرون الأبرار من أمته هؤلاء تخرجوا ولسان حالهم يقول نحن دعاة الإسلام وحماة العقيدة وطلاب السمو وقادة الجهاد وصناع التاريخ وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين naqiib maxamed jaamac oo ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dardaaranno u soo jeediyey waalidiinta iyo ardayda maxadkaan aan fadhina saakow gudaheeda annagu degmooyinkama sheegayno hadda waxay ka horreeyey waxay ahaayeen beesha liisaan oo xagga hore ka bilowda laakiin waxa weeye maxadkii ugu horreeyey oo saakow laga asaasay weligelinle waxaan leenahay hambaliyo barwaaqaa ka soo baxday barwaaqada noocan culummadu ka sheekaynayso annagu aan arkayna aad joogtaan maanta qiyaasaan sagaashan baan ku qiyaasay ilmaa waan fiiriyey waxa weeye sagaashan shiikh oo gelle ka soo baxday haddii lagu sii dhexdaayo gelale kulli asagaba culmo ka dhigaya wixii laydinku bixiyey khasaarin sidaa laydiin sheegana inaad dadka wacdisaan ahladiina oo ajir ka gadataan ninka diinta aan faafin aad baa looga dayay diinta waa inaad faafisaan oo xaafadaha laga fahmo oo qabiilka laga fahmo aad aad u qadishaan ugu dambeyn maamulaha machadka imaamu maalig ayaa ka warbixiyey xilligii machadka la furay iyo maraaxiishii uu soo maray machadka imaamu maalig way baa la furay sidii isan xafladaba ma artaay khudbada isan ku dhexdaasena ku dhegaysaaseen rabiicu thaani tuma iyo shantiya bila afarad kun afar boqol iyo afartankia la furay keekan wayba marahay bifadli illaahi wa karamihi wa manihi allah subxaanahu wa tacaala fadlishay waybaa marahay geekana bili ma artaay tobanaad kun afar boqol afartan iyo kow bisha shawaal niyado ata allah subxaanahu wa tacaala yaa ka mahadsan ardadiisii oo macadkan laka fori sagaalan iyo dhowr ahaayeen siyeetin iyo dhowr ahaayeen siyeetin iyo dhowrkii ma artaay bifadli illaahi roogan walna ma artaay muqnyiin ilaa ma artaay arday oo xanuun unba tee jaraan qoyba lena ma artaay ardadii sabartay oo ma artaay sabarka muujiday xanuunkii ka sabareen maalimo bersho ma artaay cajisniin ma artaay casharada galaayeen oo maaragtay ka sabareen jazaakum allahu khayr ilaaha subxaana wa tacaala hasiin barakeeyo juhdigiinin ilaaha subxaana wa tacaala ha barakeeyo cimrigiina ilaaha subxaana wa tacaala hasiin barakeeyo cilmiga xambaartan ilaaha subxaana wa tacaala hasiin barakeeyo baarakum allahu fiikum jazaakum allahu khayr khayr jazaa axsan allahu ilaykum qabaa'ilada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku tartamaya furashada macaahidda sharciga ah si ubadkooda ay u noqdaan kuwo aqoon leh oo wax tara ummadooda maxamed cali waa mahadsan tahay intaadan ka bixin bal noo raaci wararkii ugu dambeeyey ee corona يراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا waad mahadsan tahay maxamed daahir tirada dadka maraykanka ah ee qaba cudurka korona waxay gaarayaan laba milyan saddex boqol toban iyo laba kun boqol afartan iyo toddoba qof dhimashadoodu guud ahaan waa boqol labaatan iyo kow kun lix boqol iyo saddex oo ay ka mid yihiin boqol sagaashan iyo lix oo saacadihii ugu dambeeyey la diiwaangeliyey dhimashadooda hase yeeshee dadka hadda la jiran tiradoodu waa toban iyo afar kun sagaal boqol konton iyo toddoba qof baraaziil wuxuu cudurka ku dhacay guud ahaan boqol soddon iyo siddeed kun shan boqol lixdan iyo siddeed qof dhimashadoodu guud ahaan waa afartan iyo sagaal kun iyo sagaashan qof ruushka wuxuu karoonaha ku dhacay shan boqol toddobaatan iyo lix kun sagaal boqol konton iyo laba qof wuxuuna dalkaasi ku dilay siddeed kun iyo laba qof oo ay ku jiraan boqol lixdan iyo kow oo la diiwaan geliyey saacadihii ugu dambeeyey hase ahaatee waxaa dalkaasi ku soo badanaya dadka uu soo ridanayo iyadoo kiisaska cusub ee la baahiyey ay gaarayaan toddoba kun siddeed boqol siddeetan iyo sagaal hindiya wuxuu cudurka ku dhacay afar boqol iyo laba kun laba boqol siddeetan iyo toddoba waxaa u dhintay toban iyo saddex kun iyo toddobaatan iyo siddeed qof oo ay ka mid yihiin boqol iyo siddeed oo la diiwaan geliyey saacado ka hor ugu dambeyn dalka ingiriiska dadka uu cudurka ku dhacay guud ahaan waxay gaarayaan saddex boqol iyo saddex kun boqol iyo toban waxaa u dhintay afartan iyo laba kun shan boqol siddeetan iyo sagaal oo ay ka mid yihiin boqol labaatan iyo siddeed la diiwaan geliyey maanta gelinkii dambe intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa wararkii ku saabsanaa korona اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت guud ahna barnaamijka dhuuxa caawa waa naga intaa dhammaanteenaba waxaan idiin leenahay sidaas iyo nabaadiino wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي